Ardaydan waa barataya wadawga diyaaradoha xarunta GEMTA Kisa guddoonsiinaya qalab waxbarasho oo la xiriira duulimaadada iyo oona sameeyanga tijaabadii inka horreeyta ee duulimaadka iyo oona lanka talagalay iyo ka shaqeeyanga diyaarado Soomaaliya sida ahaan ciidanka iyo Soomaaliya Airwaysa markiya dib aan howlgalanga goobta ardaydan waa qalabka guddoonsiiya iyo weliba gobro ku hayaya maamulka xarunta GEMTA Kisa macalimiinta tababaraasi ardaydan iyo khubro kala si laan qiimeeya heerka fahamsho iyo deersinyiya waxaana ku mid ah ardayda kuma hadnaganga walaagila barya iyo qalab kala guddoonsiiya iyo oona sheegan iyo dalshoonka adeego doonan walaagila barya maanta waxaan sameynaynay duulimaadkan ugu horeeyey oo maadaama ground school oo qaadinay theory marka maanta maasha allah yani flightkii ugu horeey baan sameynay oo theory wixii macalimiintana bareen oo isheeg oo baratik ahaan sa u aragnay yani sida xaaladda ay tahay marka wixii ugu horeey aan aragnay waxay ahayd yani sida aan noola sheegi jiray iyo maanta sidaan aragnay waa alxamdulilah waxbaa hadda noo baxe maantaan ogaanay taas si fiicanaan u baranay alxamdulilah si fiican noogu soo dhammaatay ugu dambeyntii maamulka iskuulka gamta kiisa ayaa ardayda ka dhiirigeliya iyo baradanga siilin wada waa diyaarado iyo oona rooganga dalsho hooya islamarkaana iyo xooga saaranga adeegista bulshada maanta waa maalin farxad badan waxaad ka soo gudubteen ground schoolkii idinkoo u soo gudbay in aad qaadataan casharadii duulimaadyada aad ku qaadan lahaydeen diyaaradaha sisnooyinka ga marka waa runtii fursad aad qaali noogu ah idinkan idin ah waxaa nasiib ah in idinkoo jooga waddankiina hooyo iskuulladii dibadda loo aadi lahaa macallimiintii instructarada ka ahayd iyo examinariska in laga soo wado ee waddankiina laydinkugu keeno runtii waa fursad dheeri ah ama nasiib gaar ah oo aad yeelateen macallimiintaas oo runtii ka kala yimiday iskuullo kala duwan ha ahaato kenya uganda bakistan ama instructarada qaarkood iyo examinariska oo ka yimid dalka talyaaniga intaas marka waxay idin tahay fursad qaali ah oo dadku ayna wada helin iskuulka gamtikis wuxuu idiin keenay dhammaan agabkii aad u baahneedeen si aad u qaadataan leysinka p b l-ka kadibna aad ugu gudubtiin leysinka c p l-ka wax kasta oo loo baahnaa ha noqoto diyaaradihii ha noqoto flight simulatoriskii ha noqoto learning materialiska sida buugaagta maanta laydinku wareeji doono annaga markaas waxay noo noqon lahayd in aan ciidamada cirka soomaaliyeed ay xilkooda nagala wareegaan kadibna loo gudbo tababarrada kale ee gaarka ah